ramadaan mubaarak dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radiyoga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o e da ee ka soo gasha hal eber todoba dhibic lix megahartis qodobada barnaamijka toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona afar boqol oo qoys oo ka mida dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyey ayaa hay-adda u n c r waxay ku wargelisay inay ka guuraan xafiisyadii xerada efatoo oo qoysaskan ay ku noolaayeen sanadihii lasoo dhaafay kadib markii ay ka guureen sanado ka hor hay-adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid a qaxootiga ku cusub xeryaha oo ka walwalsan guudashada bisha barakeysan ee ramadaan sababo la xiriiro inaysan heli karin raashinka ku habboon inay ku afuraan kama marna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono cabdisamed maxamed jaamac oo ah wiil ku shaqaysto xifradda wabseedyada lagu dhiso oo ku nool xeryaha oo ka warbixin doona habka ugu shaqeeyo xirfaddaasi barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas sidaan hordhiciiba idinku sheegay afar boqol oo qoys oo ka mida dadka deegaanka oo saldhig ka dhigtay xafiisyadii ay ku shaqan jireen hay-adaha samafalka ee xerada efalabo ayaa hay-adda u n c r waxay ku wargelisay inay ka guuraan goobahaasi si ay dib ugu shaqeeyaan hay-adaha samafalka xerada efalabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay ayaa hay-adaha dadka degan ku wargeliyeen inay baneeyaan goobahaasi balse dadka deegaanka ah ayaa sheegaya in xilligan aysan haysan goobo ay u guuraan maadaama abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyadoo dadkan deegaanka ah sanadihii lasoo dhaafay ay ku noolaayeen goobihii ay ku shaqan jireen hay-adaha samafalka haddaba qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay barnaamijka caweyska ayaa fariin codsiga u diray dowladda dhexe iyo tankoontiga taas ay ku codsanayaan in loo sameeyo ama loo dhiso goobo ay degaan waa kan cabdi maxamed cali oo ka mida odayaasha oo ka warbixinaya qaabkay u degeen xafiisyada ay ku shaqan jireen hay-adaha samafalka aniga magacayga waxaa leedahay cabdi maxamed cali baa la yidhaahdaa waxaanahay odayga degan meeshan nin iga daaweyna ma ma laha markaan meeshan degaynay mas-uul baana dejiyey bacdiyeed meeshana iskaga nooleen gargaarna kumaana qaban biyo ee u n c r ee ka guurtay maan iska haysanay waa naloo imaaday waa lidarari baa laliyi bacdigeed sidaa aawadeed waxaan ka cabanhaynaa arrintaa ayadee waa tahay waxaad noo sheegtaa ilaa iyo mise qoys ayaa degan halkan afar boqol oo qoys baa degan oo maatile oo wax kastaba leh xoolo ma jiraan oo xoolo ma haystaan waa dad cayr oo mamadow sidaan ku deganahay baa sidaa yade waa tahay maxay tahay fariintiinan markaa oo idinku qasabta inay xilligaa warbaahinta la hadashaan waxaan sheegaynaa fariinta aan sheegayna waxaa waaye inaan u dirayna gafanaha m b-ga m c e-ga national governmenta annaga haddii xaq annaga aan nala siinaynin guryaha annaga noo nabade sida kale waxaaway annaga xoolo mahayn xoolihii waynaga dhammaadeen waxaan ku noolee meesha magaalada ee dawlada dhexdeeda beero yar baan ku laheen oon ku gadayna sokorta ilmaha caanaha uu gadayna geed la yidhahda dhareeriyow baan haysanay kiina waa nagala engejinhayaa waa nagala rarhayaa sida aweed geedkaa geed aan gaari karno oon u guuri karno qaxootiga aan muuqdo ma gaari karno waa tahay duqoydii ayaad ka mid tahay n koontiga iyo madaxda idin matasho dhibkiinan mala wadaagteen maadaama odaasha ka mid tahay way ogsoon yihiin waana u sheegnay waxaan ka codsanaynaa inay sidii arrintii ay noo ballan qaaday inay noo yeelaan waxaa ballan ahayd inay beere naloo sameeyo ceel naloo suro guryo nafacaanooliyo kor naloo bixiyo deegaan noqon qaxootiga yaa saamayn ugu yeesheen soddon sanay degan yihiin dhulka annagana dhimay oo dhul loo nool ma jiro annagana curyaan ahaan baa nagala dhigay marka in ayaga la qiimay annagana aan qiimo yeelan waaynin waa waxaan suurtagelaynin taan cosaynaa tanne aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdi maxamed cali oo ka mid ah odayaasha deegaanka iflabo oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale cabdiraxmaan maxamed cumar oo ka mid a dhallinyarada deegaanka ayaa u n h r ka codsaday in qoysaskan si fiican loo geedigeliyo loona diyaariyo deegaano ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin qoysas danyar ah oo abaarta ay saameyn ballaaran ay ku yeelatay hay-adda markay ka guuraysa waxay ku wareejiyeen dowladdii nationalka ku wareejiyeen nationalka countiga kusii wareejiyey countiga dad bay qoreen dadkii ka dambe mushaar baan u waynay ha dadka deegaanka guryaha ha deegaan baa la yiray annaga sidii waan kusoo degnay kii hataa wax kaloo yaroo guri meel ku lahaa uu kusoo guuro meeshuu kusoo degey wax kaloo hooy aho meesha lagu haasta ma jirto annaga maxaan u degnay hay-ad umaana haynin waxaan u degnay deegaan annagana ugu degno ilaa hay-addii wayba ka guurtee ka dambe waxaa la yidhi hay-addii baa dhulkii soo haweysatay shaqaalaad helaysiin ilaahay magasatay guryo kale aan laini dhisi nolol kale hor lahan laini sameen wax yaroo beere oo dalag aan meelahan ku beeranayna ama dhiriiryow ama yaanyo ama wax yaroo qashimo meelahan aan ku haysano ilmaha iskuulka aan kaga baxsanayna ama aan ku korsanayna yaa jireen wixii oo dhan waa nalaga qari duurkaasaa nala dejin guryaa nili dhisi matoor baa nili suri nolosha tuntuka shaqaalan baad helaysiin nolosha tuntu ka bedelan baad helaysiin midda kale dhilashan si fiican u ciwanayno waxaan leeyahay nooleeye wixii oo dhan baa marka waxaan lehay yaa ini soo galeen maanta marka lugba meel baan dhiganay heer hadda waxaan gaarsannahay ilaahay magasatahay bannaanka iska tigaa waxba niliima hayo codsiga annaga waxaa waayey dowladda macal hay-adda inay meel fiicanna dejiyaan si fiican ay noo daryeelaan annagoo qanacsan raalli ah si sharaf la ayarko aan ku kala wareegno ayagana guryihii aan ugu wareejino annagana ay noo dejiyaan baqa anaga kaas waay ha ina si fiican noola maamuuso aan daryeel fiican helno haq anaga aan helno beerihii aan haq u helno matoora aan helno nolol wanaagsan iskuul aan helno nolol isbitaal aan helno nolol wanaagsan aan helno si aan ku qanacsanna oo xaggii xagga aan ku kala qanacsanna aan ku kala wareegno geedigan degdega ahna ma uu ku geli karno meeshan curyaan baa naga yaalla wax baa naga yaalla dad oo macnaha kale oo waxaa jira aan suura u waayo laa jiraan meeshii waan degnay intaasoo sanaan qashimo qajibo lagan iyo qashimaha naga yaan dhiganay geedig degdeg kuma guuri karno in dib naloogu dhigo oo waqti aan macnaha aan anagoo sharaf la aan oga bixi karna aan nala gaarsiiyana waan jecelnayana waan codsanayna dhinaca kale qaar ka mid haweenka ku nool ifalabo ayaa dowladda koontiga ka codsaday inay xal u keenaan arrinta qoysaskan dib loogu dejinayo maadaama loo baahan yahay goobaha ay haatan ku nool yihiin si degdega si degdega hoyad iyo shaqahana siiyaan oo daryeel ha noo yeelaan mise guryahan hanoo sixixaan mise guryo la mid hanoo dhisaan waxaan rabaa tafadali tafadali laba kala cabsata ma kala owlaado aabbi iyo hooyo meeshay ilmihii dhigeen aya kaa garanayin meeshaadna dhigteen baan joognaa guryahan ha naloo saxiixo mise kuwa la mid oo inbiya ha naloo dhiso wiilashii iyo gabdhihii inay tahriibaan baa ka soo dhow oon rabnaa shaqo abuur baan rabnaa beeraa jiraan oo haddaba noo abuuran shaqaan u baahannahay waxaan rabnaa tafadali si degdega si degdega soona wuu soo galay si degdega warkiina ha loo helo saban aan la guuri karin baad geedina soo geliseen si degdega inaad geediga soo afjartiin mise aad meesha noo saxiixdiin mise degdega aad maxay guryaheena noogu dhistiin hooyayaalkii oo soo coortooban oo ilmihii gacanta wataan waa kan si degdega si degdega dowladda iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha si degdega geediga ha soo afjaraan oo dan ha noo qabtaan nin walba ciddiisa wixii ku roonaa wuu garan aniga oo riici naxariid cali waxaan codsanhayaa ilaahi waa kuu ron yahay magaalada aan shalay nala dejiyey ee dowladaanadi ay shalay ku wareejisay qaxootiga qaxootiga dowladda ku wareejisay annagana dowladda nagu wareejisay oo wax ka maqnaa aan jirin ayaan u baahannahay dhareeriyow baan hadda siiyaa oo moos baan u beeray oo liin baan u beeray oo miraha ii taagan wax dayeelo maanta mirahaas aad ku baxaysaa oo qiimaantaasaa lagu siinaya waa lagu maaragtay lagu dheelitirayaa laima dhihin maamadaas boqol iyo toban sano jirtoo sokorta qabtaa ii taalo alxamdulillah curyaamahaas saa u kala maroorsan baa yaallo agoontaa taalo dhibana iyo ilaahay wogro danyar baa taalo markaa ninkii dhareeriyow tabcaday oo wiilkiisii waayey waxaan u baahannahay beerihii magdhowgoodii waxaan u baahannahay daryeel wacan waxaan rabnaa ilaahay degdeg soon baana soo galay soonna waa marti ma guuri karno ilaahay waa kuu roonaya nala dayactiro guryaha nagoo dheelitiran jooha qoys walbaba joohiisa iyo guryaha intii qoysa ka kooban yihiin ayagoo loo dheelitiray halkaana loogu taago barta aan deganayn aan kasoo barakacnay waxaan u baahannahay sidii ugu degdeg badan in ay dowladda na soo eegto waxaan u baahannahay dowladda inay imaato ay noo imaato oy noo imaato oo raggii aan dooranay intay imaadaan ay dhahaan si sharaf la ay nagu raraan oo xaliyaan oo haddanana geediga laba bilood iyo waxay noqotaba dib naloo ku dhigo oo guryahanagii naloo dheelitiro joohanagi iyo gurigaanagii curyaankaa jiro agoontaa jirto danyartaa jirto dhibanahaa jiro gurigaan ku qanacsanayaa nala siiyo aad bay umahadsan yihiin kuwaasna waxay ahayn qaar ka mid ah codadka haweenka deegaanka ifallabo oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka toddobaadla ah ee caweyska dhadhaab dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadin isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheer oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdisamed maxamed jaamac oo ah nin dhallinyaro ah oo ku shaqaysta xirfad dhif iyo naadir ka ah xeryaha qaxootiga cabdisamed waxa uu dhisaa qaybaha kala duwan ee websaydyada iyo ablikeeshanada ganacsiga waxaa ku xidhan macaamiil badan oo kala jooga meelo kala duwan waxaa kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka welwelsan gudashada bishan barakaysan ee ramadaan sababo la xidhiidraa inaanay haysanin raashinkii ku habboonaa ee ay u isticmaali lahaayeen afurka iyo suxuurta haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cabdisamed maxamed jaamac waa afar iyo labaatan jir ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markii uu iskuulka dhammeeyey sida ay u badan yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu ma helin shaqo iyo fursad waxbarasho oo jaamacadeed laakiin cabdisamed intuu iskuulka dhiganayay iyo ka horba waxa uu ku fiicnaa kombyuutarka taasina waxay ka caawisay inuu barto samaynta waxyaabo aanay ka maarmin teknolojiyadda casriga ah ee xilligan wuxuu sameeyaa websaydyada iyo ablikeeshanada ganacsiga waana ishiisa dhaqaale ee uu ku shaqaysto cabdisamed oo aan ka waraystay shaqadan uu qabto ayaa waraysiga ku bilaabaya hayaankiisii waxbarasho ee xeryaha qaxootiga waxbarashada waxaan ku bilaabay qof xeryaha qatiga ee xaagadheera dugsi hoose dhex waxaan dhameeyey labada kun iyo shan iyo tobankii dugsi sarna waxaan dhameeyey laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxyaabo waxaad samaysaa ku cusub xerada oo inta badan dhallinyarada xerada joogta aanay samayn oo ku saabsan dhinaca teknolojiyadda bal wax iiga sheeg waxyaabaha aad samayso waxaan sameeyey waxaa la dhahaa programming waxaana sameeyey ablicationada websiteska waxyaalaha dadka badana isticmaalaan waan gartay yaa u samaysaa oo kaa soo codsada ma shakhsiyaad gaaraba ma kambeniya ma dad aa asxaabtihiinba sideedse ku heshaa macaamiisha u baahan in waxaan loo sameeyo horta waxaa jira platformyo xirfadaada aad gelinayso aad ku sheegayso kadibna dad shakhsiyaad ah oo waxas u baahan ama kambeni u baahan kula soo xiriiraya sidaasaad marka u qabanaysaa shaqadii bal marka ii faahfaahay inta nooco aad samayso way badan yihiin qaybahan hadda aad carabka marisay inta shay aad samayso haddaad ii faahfaahin karto badanaa waxaan sameeyaa websiteska waan dhisaa waxaa kaloo sameeyaa windows applications android applications i o s applications mac applications inta waan sameeyaa marka haddii aad kala qaadqaado bal maxay kala yihiin
for example windows applications waa applicationa ku daarma combyutera windowska ah android waa telefoonada sidaad kan awoodatid oo kale adkaa oo kale i o s baa ku daarma application i o s sidaas oo kale waa marka websiteskana waa website cadi a booqatidba oo browserka ka daartid websaydyadu waa waxyaabo caana oo dadku ay isla yaqaanaan laakiin ee ablicationadan kale maxaa loo isticmaalaa maxayse dadka u baahan ka caawinaya tusaale waxaa kasoo qaadi kartaa whatsappka oo kale whatsappka waa application oo androidka aad ku isticmaalisid ama aad ku isticmaalisid iphonekaaga so markaasna waa application kaas application wataa kuwaas oo kale weeyaan marka dad kaasoo kaa soo codsadaa applicationada noocaasa ma shaq ay u isticmaalaan ma entertainment iyo maaragtay waxay u isticmaalaan madadaalo waxyaabaha loo isticmaalo applicationada lagaa soo dalbado maxaa u badan badana dadkan u sameeya application dad waa dad un u samaysta business aan u samaysta inay ku shaqaystaan cabdisamado waxaad ii sheegtaa bal shaqadan sida aad ku baratay ma iskuul baad u gashay oo uga soo baxday mase waa wax aad isbartay oo hibe ah adoo si fiicana faahfaahin fiican ii siinaya horta markaa bilaaway ischool ama bareefad iyo bilaawa ma jirin anaas iskii u bilowda oo oo internetka ka bartay markaa secondary soo gaarana iskoolada way kaa caawinayaan inaad baratid oo overview kaa siinayaan inkastoo markaan secondary imaan hore aan u aqaanayba oo xataa application ama kasaa sameynayaba soo marka waxaan dhihi karaa anaa isbaray ablicationada ama websidada aad samayso noocyada ugu hawl badan markaad ka shaqaynayso horta dhammaantood ma hawl yara hawshooda waxay ku xiranta badanaa the complexity oo websitekaas ama applications uu leeyahay iyo featureska iyo qofka codsanaya ku xiran tahay tusaale ahaan oo kale qofka wuxuu ku dhigi karaa waxaan rabaa website ama application ecommerce ah soo marka featureska iyo waxyaalaha uu websitekaas qabanayo kuu sheegayaa soo marka adaa laga raba in implement garaysid marka waqti waxay ku xiran tahay complexity websitekaas iyo wuxuu qabanayo
marka noocyada ugu badan ugu wakhtiga dheer meeqa maalmood baad ku samaysaa noocyada ugu wakhtiga yarse meeqa maalmood baad ku samaysaa horta badankood maalmo laguma sameeyo markii la sameynayo oo waxta maalmo lagu sameynaya waa yaryihiin kuwa maalmaha lagu sameeyo uun kuwa hor u dhisnaa oo abdeed aad ku sameynaysid ama aad eedaa kafkasgaraynaysid uun mooye marka badankood waa adi bil laba bil toddobaadyo ay qaataan waa gartay shaqadan waa la arko inay shaqo adag tahay cabdi samed maxaa kaa soo galay shaqadan
alxamdulilah maasha allah waa horta nool maalmeedkii waan ka helaa oo waan ka shaqaystaa suuqiygana waan ku galaa waa mahadsantahay wax kale oo shaqa oo aad xerada ka qabato oo aan shaqadan ahayn ma jirtaa may so ayadoo adaad qabanayso shaqa qalmaba qaban kartidba because ayadaa adagba because tusaalaan kale application sameynayso bilow qaadanaya haddad waktigiina kuu kooban yahay oo clientii wakti cadidan buu kuu qabtay waqti inaad ku dhamaysaa la rabaa so marka shaqaqale kuma dul qaban kartidba ilaan waqtiga kugu yaryahay
ma jiraan waxyaabo baahyo ah oo aad u baahnaan lahayd oo muhiim u ah shaqadaada oo haddii aad heli lahayd kuu fuudeyn lahaa inaad shaqada si dhaqsaa u qabato ama shaqada mid ka fiican aad qaban kari lahayd
waa jiraan waxyaalaha u baahanahay waxaa ka mid ah tusaalanka jaamacadoo kale xirfadda waa xirfad aniga isbara mooye xirfad dhammaantii aan wada barta ma ahan oo weli waxban baa iga dhiman oo waan baranayaa soo marka haddii aan helaya wax iga bixinaya jaamacad oo kale ama meel kaloo lagu barto ayada waa jeclaan lahaa
ma jirtaa wax caqabada oo shaqadan kaa soo wajaha ha noqoto dadka aad la shaqaynayso ama ha noqoto shaqada lafteeda iyo culayskeeda haa caqabado badan horta la soo kulma way jiraan kuwa hadda jirna waa iska jiraan kuwa la soo kulma waxaa ka mid ah because meeshaan jooga waxa waa qaxooti korontada waa yareed internetkaasna waa yaraa markaa baranayay so caqabada ugu weyn taas because waa labada ay uu xirfadan ay ku tirsan tahay waa labadaas labadiina marka xoryaha qaxootiga aad bay ugu yaraayeen waaga hore inkastoo hoogaa ay roo yihiin caqabadaha kaloo la kulma waxa ay haayeen tusaalahaan markaa iskoo ka dhiganaya oo kale waaridka ama asxaabta waxay ugu cadaadin jir inaan waxbarashada xooga saaro oo aan waxaan iska daaya because waxaan maysan fahansayn wax yihiin waxay dhihi jireen war waxama iska diiso waxaan kombyuterkan dul fadhidi ma iska diiso waxbaratida oo ma waxbarashada xooga saartay ku dhihi jireen kuwaas oo niyajo badan ay ugu ahaa because markii ayagana wax baranayaan aadna aad combyuter kusii jeedid oo ay waana kaa badan yihin oo influencekooda kugu badan yahay soo xoogaa niyajab iyo waxbaa kusoo gaaraya inkastoo alxamdulilah aan aan saas aan u niyad jabi jirinba cid aad shaqadan barto oo aad ka caawiso inay barato ama ha ku caawiso oo ha kula shaqayso ama iyadoo wax ku shaqaysatee ma jirtaa haa badana asxaabteeda waan la wadaagaa waan baraa oo tusaale waagi hore kale way igu cadaadin jireen inaan waxaan iska daayo balse maanta way fahansiina qaarkood qaarba xataa aad hota bartaba oo aan ka caawiyaa hiigsigaaga ugu dambeeya muxuu yahay maxaa hiigsanaysaa inaan meel fiican ka gaaro waa garta ugu dambeyntii cabdi sameed maxaad codsan lahayd siadahay aan kuu sheego waxyaalaha ugu badan aan codsan lahaa oon waxbarasho iyo jaamacad aan heerkii aan kor ugu qaado kaasi waxa uu ahaa cabdisamed maxamed jaamac oo ah nin dhallinyaro ah oo ku shaqaysta xirfadda brogramminka oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal dadka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha ayaa aad uga welwelsan gudashada bishan barakaysan ee ramadaan iyaga oo sheegaya in raashinka la siiyo oo ah raashin adag oo ay gallayda iyo digirtu ka mid yihiin ay ku adag tahay inay cunaan xilligan oo ay sooman yihiin raxmo nabad oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ka hadlaysa sida ay ugu adag tahay inay gudato waajibaadka bishan barakaysan ee ramadaan nin muslim oo diinta sheeganaan nahay ummatulnabi maxamed waxaan ku soogno ma haysanno waxaan ku afurno ma haysanno ma dhaafi karno kolley naftaa garab dhici ma ogyo soon looma dhaafayo ninkiiba laga rababa waana laga rabaa waana lagama cafinay inta intaas waa hadda uun habiriya waxaana laysiin doonaa beri dambe waana la taagi doonaa waana la arki doonaa waqtigana lagu taagan yahay weli waana la arki la'i waxaan codsanaynaa waxaan cunno iyo waxaan ku seexanno iyo waxaan cabnaba waan u baahanay guri la-aan waana haysaa oo guri ma haysan geedaha xun oo geedaha laisku duuduubay hadda laisku laalaabay dhaaraamaha lagu xirxiri waa ujeedi oo haddii beri laga doonay meelaha laga soo gurin hataa ma naqaan raxma waxay sheegtay inay noloshooda aad u liidato ayna hadda ugu darsantay bishan barakaysan ee ramadaan oo ay ku khasban tahay inay soonto waa nafta ilaahay ahaya waa iska noolnay sirax iyo saxriir waxaan ku noolnay waa iska noolnay habeenkii xal ahay waxaan cunnay ilaahay cilmi u leh biyo la-aana dheeraad noo ahayd kor cirkaa kor u fiirin huwaanta taagneed ama xal cawada roob niigu imaada annagaa fiirin roobka annaga kala jiita saan inta anaga nahayna roob imaanaya ma jirto oo manihii soomaali aa soo baxan wiil oonkii waa un socdaa un dhibaatadiina xagga aa soo tagnay danaa waxaan soo qaaday wax badan oo iyo moordi iyo galley isku jiro engaga waxaan lagu cunayn aan lahayn ada kal imooye lama soo guurino kuma tumaysid waa qamarshiid goosaar aan lahayn waxaad ku cuni ama lahayn dhibaatadaa waana haysaa cabdi mataan oo ah nin waayeel ah oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegaya in raashinka la siiyo aanu anfacaynin bishan ramadaan baahiyo kalena ay u sii weheliyaan waxa boona waa heli alxamdu alshukr almulku boona waa heli ilaa boonadii he waxaad adiga ku qaabilaayo ma jirto waay waxaa rabtaa bac bac ma haysato guri ma haysato hun gurigiin waxaa waay galeedana lagu sii galeedan ti haddaa kaseena waa injeg waaye goosara rabtaa waxaad ber adiilaysa male taasaan ku joognaa dhibaatada had nagu daran waxaa waaye bac la'aan iyo ne hun guri tana aad nagu daran iyo biyaha biyo hadda la keen haddaas yidhaa waa ka lama beri ma lagu keenay haa inaan nul soo caabiyo taas ma hoyba inaan nul soo caabiyo nul soo rooro wax ma haysano soongna waa imaadi islaana liyahay dhibkaana jir soonka ka sokow dadkan ayaa markoodii horeba waxa haystay duruufo adag oo nololeed waxaana aad ugu yaraa waxyaabaha lagaba maarmaanka u ah nolosha aadanaha khadiijo faarax cumar oo ka mid ah khadiijo faarax cumar ayaa ka hadlaysa dhibaatooyinka haysta qoyskeeda iyo culayska ay dareemayso xilligan ramadaanka ah waxaan ku afuurna ma haysano waxaan ku soonnana ma haysano wax dharka ciida ilmaha ugu gadnana ma haysano inaa nugul soo caabiyo maanta waxaan ku soonna nugul siinan jeclen in lagu caabiyo oo waxa marka oo niigi soo qaada in ma siisaan oo raashin iyo jiifka iyo wixii aan jeclaan lix biloodan joognaa waxaan ku haysana male guri la-aan jiif la-aan ilmihii yarna waan haysanaa ninkeen waa iga xanuunsanya wax uu haysto male wadnaha laga hayaa ma shaqeeyo anigaa shaqeeya anigana qof oo wax uma qabsan kari marka in waxaan jeclan oo nula soo caabiyo oo wixii wax ah nula qabto wax aan haysano maanta oo inta aan ka haynano ma jirto waan rafaadsanaa guri ma haysano hooy ma haysano bac ma haysano meel aan seexana ma haysano cunocon cunna ma haysano boon injegan bis aan haysanaa caruurtan yarna waan haystaa
dhegaystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska la dhaabee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
aad baad u mahadsantahay axmed dheere dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada heesta toddobaadka
سلام عليك سيدي مصطفى بابو تمامي والدوه بابي يا إيهلو أرقوي سالمان هو ذي قور حدير صوهم بابيريو مصطفى بابرو تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بابرو تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بابرو تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بابو تمامي ودي ما يروح وهو صاديو وهلا وحوه ليه وانكو اليوم هاي بدلو مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بابو تمامي كوما يلا فتوها لاقمي لها كي هنوني وهي القاليو روح رصيد غوري جنبو مصطفى بابو تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بابو تمامي بديل السيء كان هجرانو هوريه هجاجيه هيرجشو هيركو قارهو ودشو مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بابو تمامي هل وريقيان كهولنا هيك ويدلو هواويقاد كوجرتان هوسو ايقا وهابين دومي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي وهو بالهدو إلي بحيو هوري مين هويقي آخير دي هذا دام النفط هيك ستيو مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي هل قنكي رسولك عنه لنيك هنجي او قنك سي وضيك دوع عن هوسي كوبني مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي
guudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska aawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka xigeentan dib ugu kulmi doono waa annagoo isku duuman oo idinku dhaafayo ammaanaala